aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi een daqiiqada kooban ka hor warbaahinta ayaa hal mar isla warisay weerar xooggan iyo duqaymo loo adeegsanaya sawaarikh dheereeya kuwaasi oo ay iiraan ku garaacday dhowr saldhig oo uu maraykanka ku leeyahay gobolka khaliijka carabta iyo guud ahaan mandiqada loo bixiyey bariga dhexe sidaba aad ka warqabto cabdi samed maraykanka ayaa si toos ah laba maalin ka hor usoo galay dagaalka ka dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka yahuudda oo gacanta hore iyo gardaraduba u lahaa kayaanka gumaystaha ah aroornimadii axadda caalamka ayaa ku waabariistay hadaljeedin rasmi ah oo uu warbaahinta kaga soo hormuuqday cajuuska hogaamiye maraykanka ee donald trump trump ayaa khitaabkiisii ku xaqiijiyey in habeennimadii axadda howlgal gaar ah oo ay diyaaradihiisa b laba isbareed ku duqeeyeen saddex xarumood oo muhiim u ah iiraan kuwaasi oo kale ah xarunta fordo natanzi iyo asfahan oo dhammaantood xarumo lagu bacrimiye ah yuraniyamka laguna dahfeeda hubka waxgumaada in ka badan labiiyo toban gantaal oo g b u konton iyo toddoba ah ayay diyaaradaha b laba isbareed ku garaaceen xarunta fordo iiraan dhankeeda waxa ay sheegtay in ay duqaymahaasi wax khasaare ah oo la taaban kara aanay gaarsiinin isla markiiba iiraan ayaa dhankeeda ku goodisay in aanay ka aamusi doonin xadgudubkaasi uu maraykanka ka geystay gudaha dalkeeda falcelin adagna ay ka bixin doonto weerarada ka dhanka ah ee ay dhulkeeda ku garaaceen diyaaradaha ameerikaanka ah saacado ka hor markii uu xilliga bariga afrika marayay laba saac ama sideedda fiidnimo oo gow ah qalabyada bixiya digniinada ee ku rakiban dalalka qatar baxrayn kuweyt ciraaq iyo imaaraadka ayaa hal mar isla qayla dhaamiyey sidaad ka warqabtana maraykanka ayaa dalalkaasi oo dhan waxa uu ku leeyahay saldhigyo ciidan warbaahinta caalamka ayaa dhankeeda bilowday in ay soo wada qorto war deg deg ah iyadoona tabinayso in ay iiraan ridayso sawaariikh balaastig ah oo ku wajahan saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe wakaaladaha wararka ee tasniim iyo faris oo labaduba ku hadla afka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa dhankooda bogagooda hore ee barahooda soo saaray in ay bilaabatay camaliyadda loogu falcelinaya maraykanka iyo howlgal lagu beegsanayo saldhigyada maraykanka ee ku yaallo bariga dhexe dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa weerarkan ugu magacdartay bishaarooyinka furashada ama bashaa'irulfatxi kaasi oo bilowday daqiiqada ka hor ilaa iminkana socda waxa ay wararku cabdisamed tilmaamayaan in iiraan ilaa iyo toban saaruuq usoo gantay dhanka saldhigga alcudayda oo ah saldhigga ugu weyn ee uu maraykanka ku leeyahay bariga dhexe dadka qaarna ayaa ku tilmaamaya in uu yahay saldhiggan midka ugu weyn saldhigyada uu maraykanka ku leeyahay dibadda dalkiisa telefishanka alcarabi oo ku yaala dalka qatar ayaa xaqiijinaya in ku dhowaad afar gantaal ay gudaha oogu dhaceen saldhigga alcudayda halka lixda kalena la soo riday intaba aysan gaarin saldhigga alcudayda dhankeeda wasaaradda difaaca ee qatar ayaa sheegaysa in ay aad oga soo horjeedo weerarka iiraan iyadoona sheegtay in ay ciidamadeeda diyaarsan yihiin hawadeedana ay xiran tahay gantaal waliba oo soo galana ay si adag oola tacaamuli doonaan sidoo kale mowqica ameerikaanka ah ee axiyos ayaa isaga oo soo xiganaya mas-uuliyiin ameerikaan ah waxa uu sheegayaa in saldhigga cali saalim ee uu maraykanka ku leeyahay dalka kuweyt isna ay iiraan beegsatay gantaallo dhowr ah kuwaasi oo ilaa hadda aan la xaqiijin in ay saldhigga gudaha u galeen iyo in kale cabdisame telefishinka rasmiga ah ee iiraan ayaa daqiiqada ka hortabiyey in sidoo kale ay xoogaga iiraan beegsadeen saldhig ciidan oo uu maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq halkaasi oo ay maraykanka kaga dayacan yihiin ciidamo tiro badan oo uu qorsheenayay in dhowaan uu kala baxo ciraaq dibna ugu celiyo maraykanka muuqaal hadda soo dhacay ayaa lagu arkayaa ilaa saddex saaruuq oo gudaha u galaya saldhigga alcudayda ee maraykanku ku leeyahay dalka qatar iyadoona ay askar ameerikaan ah aad u kala cararayaan qaarkoodna ay hoosta ka galayaan gawaari ku sugan gudaha saldhigga cabdi samed golaha ammaanka iiraan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen in ay u adeegsadeen weerarada iiraan ay ku qaaday caawa saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe gantaallo lagu xiray madaxyo qarxa oo u dhigma qaraxyada bambaanooyinka ee maraykanka ku weeraray xarumaha nukliyeerka ee iiraan xaaladda waa mid aad u cakiran wararka waa iska soo dabadhacayaan waxaa muuqanaysa in bariga dhexe u galay xaalad xasaradaheeda iyo halisadeeda wadato khasaaraha ka dhashay saldhigyada maraykanka ee la duqeeyey weli ma cadda wixii tafaasiil ah dhegaystayaasheenna waxa ay ku dhegaysan doonaan ismaqalkeenna oo ugu soo horreeyo